Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idin kugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in korontada qaranka sare loo qaadayo guddoomiyihii hore ee golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku baaqay in dagaalka al-shabaab loo midoobo iyo dacwad loo haysto ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maleysiya oo laga laabtay door wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa doornimo isniina taariikhdana waxay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kala faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ugu baaqay wadamada hormaray in ay hirgeliyaan heshiisyada maalgelinta ee mashaariicda isbeddelka cimilada waxa uu sidoo kale sheegay in kenya ay ku tala jirto sanadka labada kun iyo afartanka ay sare u qaado waxsoo saarka dhanka korontada waxa uu hadda yahay saddex iyada oo sanadka waa labada kun iyo afartanka la gaarsiin doono ilaa boqol madaxweyne william ruuto ayaa hadalkan ka sheegay xarunta shirarka caalamiga k a c c ee magaalada nairobi oo uu ka furmay shirka waa shir madaxeedka cimilada afrika waxaa madaxweynuhu sheegay in qaaradda afrika oo qani ku ah macdanta iyo kheyraadka inaan awood u lahayn uu awood u leedahay in ay sidoo kale daboosho dhammaan baahiyaha tamarta iyada oo la adeegsanayo kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo waxa uu sidoo kale madaxweynuhu sheegay in dadaaladaasi lagu guuleysan doono xaflad soo dhoweynta qaadiga cusub ee dalka ayaa waxaa lagu qabtay mombaasa waxaana ka qeyb galay dalalka bariga afrika qodobkan waxaa mombaaso ka soo diray maxamed cabdi bootaan
munaasabadani magaalada mombasa loo qabtay ee lagu bogaadinayay islamarkaana loogu hambaliyeynayay jiif qaadiga cusub ee dalkani kenya sheekh cabdulxaliim xuseen cahmaan ayaa waxaa kasoo qeyb galay culmodiin aada u fara badan kuwaasi oo ka kala socday dalkan kenya iyo weliba sidoo kale wadamada dariska sida dalka tanzania ethoobiya iyo soomaaliya
Sheikh Abdulhalim tulifanya naye kazi kotini hapa Mombasa Kwale. Eh, baadaye akapelekwa uhamisho mpaka Isiolo, na kwa hakika katika kazi zake za kadhi ni kadhi ambaye amebobea katika kazi hii.
Ningependa kuchukua fursa hii kumpongeza chief kadhi wetu uh, Honorable Abdul Halim Hussein. Nasema Mwenyezi Mungu akuwezeshe wa jazakumullah khair. Shukran.
munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen golaha qaran ee fatwada ee dalkani kenya ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa hogaamiyayaal uu ka mid yahay barasaabka mombasa mudane cabdisame shariif naasir senataha mombasa mudane maxamed faki iyo senataha lasoo magacaabo miraaj cabdulaahi Ule kuleta umoja nchini.
dhammaan hogaamiyaashii kulanka kasoo qeybgalay ayaa hambaliyo iyo bogaadin waxay u direen jiif qaadiga cusub ee dalkani kenya iyagoona ka reejeeyay inuu noqon doono nin wax badan ka tiri doona isu keenyada dadka muslimiinta Kando na kutambua, lakini kumpa mori chief kadhi wetu mpya Sheikh Abdul Alim na kumpatia uhakikisho ya kuwa sote tuko nyuma yake.
sheekh cabdulxaliim xuseen cuhmaan ayaa wuxuu noqonayaa jiif qaadiga tobnaad ee dalkani kenya ay yeelato iyo jiif qaadiga saddexaad tan iyo markii la meelmariyey dastuurka cusub ee dalkani kenya labada kun iyo tobanka iyadoona ay dadku ay ka rajeynayaan inuu wax badan ka qaban doono sida dadka muslimiinta oo midnimadooda iyo sukeenadooda uga shaqayn lahaa isagoona halkani ka sheegay inuu codsanayo in dhammaan dadka muslimiinta ay garab istaagaan xafiiskiisa
Katika wakati kama huu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua, tunamwomba kama alivyotuchagua ukatupatia majukumu kahaya, basi hivyo hivyo Allah subhanahu atuwezeshe kutekeleza haki ya majukumu kama haya, kufikisha kwa umma.
sheekh maxamuud sheekh cabdulbaari xaaji ibraahim oo isagoo markaasi ka yimid magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya sheekh waxa uu yahay sidoo kale guddoomiyaha dalladda culimmada soomaaliyeed ahana sidoo kale guddoomiyaha golaha fatwada soomaaliya bal sheekh soo dhowow xafladdan maantay mombaaso loo qabtay bal dareenkaas siduu yahay baarak allah fiik bismi illah alxamdu lilah wasala wasalamu ala rasul illah wala alihi wsaxbi man walah maanta dareenkayga aad iyo aad uu u sarreeyaa lianna ma u malaynaynin magaalo oo kenya ka mid ah intaan muslimiina iyo intaan ay joogaan oo diinta ihtimaamkaasaa u siiyaan waa wax cajiib ah baa meesha dhacay ninkaan hadda la magacaabeyna sheekh cabdulxaliim sheekh xuseen waxaan waxay ka muuqataa nin iska wadi karo dalkan dadkiisa oo adraaftiisa waxaanoo la yidhaahdo ii yidhaahdo cumar yuusuf cawl ka imaaday gaaris shirkanana naguna casuumay aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shirkan nagula casuumay oo na ku soo dhowaynaynay qahdiga weyn ee kenya la soo doortay alxamdu lilaah marka hore magacaygu waa khadir macallin shukri cabdulaahi waxaan ka imid etoobiya gaar ahaan deegaanka soomaalida waxaan ugu martiqaaday oo u nimaadnay xafladda caleemasaarka qaadiga guud ee kenya waxaan leenahay xilkaa loo idmayo loo caleemasaaray ilaah ku asturo annaka sharaf bay noo tahay in lagu maarata lagu martiqaado waxaan leenahay ummadda muslimiinta dhammaanta meelay joogto kii midayn laha allah ka dhigo magaca waa cabdicasiis sheekh maxamed raqiib sheekh cabdiqaadir oo ka yimid culumad ka timaada xagga etoobiya deegaanka soomaalida xafladan lagu martiqaaday aad baan u soo dhoweynayaa qaadida qudaadka sheekh cabdixaliim waxaan ka rajaynaya inuu ahada qaadigii ummadda islaamka ee kenya midayn lahaa shacabka kenya waxaan u baaqaynaa inay si fiican oola shaqeeyaan wabilah tawfiiq munaasabadan lagu qabtay magaalada mombaaso ee jiif qaadiga tobanaad ee kenya halkani lagu caleemasaarayay ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan iyadoona dhammaan dadka ka soo qayb galaya ay ka muuqatay wejiyadooda inay aad ugu faraxsan yihiin kana rajaynayaan jiif qaadiga cusub ee kenya inuu wax badan ka tari doono isukeenidda dadka muslimiinta ee dalkani kenya ku nool maxamed cabdibowtaan warbaahinta istaa magaalada mombasa
madaxweyne ku-xigeenka dalka rikaate kashagwa ayaa isniinta maanta ah wuxuu sheegay in kenyaha ay ka shaqaynayso iskaashiga ay la leeday imaaraadka carabta si loo xoojiyo barnaamijka cuntada dugsiyada ee dalka kaasi oo ka qayb qaadanaya kordhinta tirada caruurta ee ka faa-iideysanaya isagoo ka hadlayay mar uu ka qayb waa mar uu ku qaabilay guriga haran bay house wasiirka deegaanka iyo cimilada isutaga imaaraadka carabta maryam almaari madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir adag kenyana ay sidoo kale raadinayso inay imaaraadka kala shaqayso ballaadhinta hindisayaasha quudinta caruurta dhiganaya dugsiyada kala duwan wasiiradda ayaa waxaa hogaamineysaa wafdiga wadankeeda ee ka qaybgalaya ishir madaxeedka cimilada afrika ee nairobi ka furmay hogaamiyaha labaad ee dalka rikaati kashagwa iyo wasiirka deegaanka imaaraadka ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ay kor u qaadi doonaan barnaamijka cunada ee dugsiyada dalka si caruur badan oo ka faa-iideysato loo helo waxaa laga deyrinayaa hooyo waa hooyo soomaaliyeed oo ku xanuunsan magaalada dhadhaab ehelkeeda iyo culimmada dhadhaab ayaana codsaday in laga caawiyo hooyadan waa in lasoo caawiyo hooyadan maxamed baaruud ayaa faafahinta warkan soo diray xoolo ma hayo xanuun buu i hayaa marka waxaan u baahanahay dadka walaalahay meelay joogaanba dal iyo dibadba inay soo caawiyaan waa hooyo xanuunsan muddo ka badan laba sano naseexdi baabbaa ugu jira hadda hadalka aad arkaysaan waan hadlila ah baabkii hoose ayuu taagan habeeniyo dhaarmatagaas iyo xabkaas yaasaa iiga socda weelka waa ka i hoos yaalla xabiibe cali sahal oo laga keenay baadiyaha deegaanka dhammaajaalay waxaa lagu sheegay xanuunka kansarka beerka balse wax laga qaban karo haddii loo helo qarash iyo dhakhtar dibadda ah geedkii la dhihi jiray kansar ayaa la igu sheegay beerkaana la igaga sheegay caloosha yaa la igaga sheegay waxaa la i yidhi dibadda in lagu qaado lagaa soo gooyo yaa loo baahan yahay hooyadanoo hadda ku xanuunsan magaalada dhadhaab ayaa muslimiinta codsigan u dirtay waxaan rabaa meelaad joogtaanba inaad isoo caawisiin oo aad iyo aad iisoo galqabataan durba weliba waxaa layidhi nabarka waa in laga gaadho anna tabar ma hayo xoolana ma hayo xeello ma hayo ilaahay baa intuuba hayo eh waxaan u baahanahay dadka walaalahay ah tal iyo dibadba ha jiraan inay soo caawiyaan oo hindiya lagu qaado baa lay dhahae oo hindiyada la ii qaado oo laiga soo gooyo yaan walaalka ka codsan meel ay joogaanba miyi iyo magaalada ayaan ka codsanhayaa
wiilkeeda oo ku dul rafaadsan ducaale dhuubow sahal ayaa ka sheekeeyey xanuunka hooyadii oo uusan tabar u haynin
runtii maamadan hooyadii waqti dheer ayaa xanuunsaneed muddo ilaa saddex sano ilaa afar sano ah annagana waxay toortana waa la tacaalina waan wadnay laakiinse ilaa amarkiisa xanuunkan aa noo qarsoonaa oo ku jira maamadii marka waqti dheer kadib oon ilaa soomaaliya ilaa gaaris ilaa meelaha allambar aan ku weerarnay yaa ku dhow la ogaaday xanuunkeeda maamada inuu kansa hayo marka kansaagana waxaa la yidhi stage two ayuu marahayaa kadamba maamadii dhacaan ayaa laga qaaday dhacaankii baa la diray dibadda loo diray mar dhow shan bir ka hore lasoo jawaabay ee la keenay jawaabtii marka mijibti waxaa la yidhi maamada xanuunkeeda waa in la bixiyo la jaro oo dibadda loo qaado dalkiisu wax loogama qaban karo marka sidaas awgeed annagana dhaqaale ma hayno meesha qaaditaankii dhaqaaley u baahan tahay waa inuu cuslaata annaga arrintii marka sida darteed ayaan muslimiinta u cawanaynaa oon waryahan ugu yeernay in islaamka aynala arkaan arrintan haysato culayska haysta maanta annaga waayo tabar hadday jirto maanta maana cawanin cawaa tabar xumo ayaa iska jirto runtii culays weyn baana haysta maamada haween dharma seexato way cawaadaa annagana waan ku kor rafaadna waqti aan haynay in aan sabal kula jirno intaan cidda ku haynayba xaqiiqdii annaga culays ayaana saaran ilaah baa culays ka qaadi karo dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa walaalaha ah ee wanaagga jecel in ay maanta soo garab istaagaan oo aad noo caawiyaan hooyadan si dibadda loogu qaado oo xanuunka loogu gaaro haddii ay si joogto xanuunku ku sifaafaya dhanka kale culimada magaalada dhadhaab oo aragtay xanuunka hooyadan ayaa ku baaqay in garab laga siiyo culayska hooyadan soomaaliyeed haysta dadkii ay dhashay iyo dadkii walaalkaay eelkii way ku rafaadeen tabarna ma hayso oo iyaga tabar ma hayaan xanuunka asaga aheed maqlayseen ee kansaagaana waa lagu sheegay waxaa la yidhi hindiya in loo qaada mooyeene dibadda loo qaada mooyeene dalka gudihiisa waxba lagagama qaban karo marka walaalaha muslimiinta ana inay isku danqadaan oo maaragtay dhibka ay isla qaybsadaan oo iscaawiyaan waa shay maaragtay sharci ah marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta oo hadalka annaga maqlihaya meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba maamadaas xanuunsan inay maaragtay soo caawiyaan oo nin walba wixii karaankiisa ay u danqadaan muslimiintu dhammaan waa inay isku danqadaan rasuulkeenu sala allahu caleyh wasalam muslimiinta wuxuu ku tilmaamay inay yihiin hal jidh oo kale mise hal gacan oo kale oo gacanta haddii meel lagaa qabto jidhkaaga intiisa kaleo dhan ma seexan hayo saa darteed waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meelay joogaanba hadalka annaga maqli haya maamadaas oo la rabo si deg dega maaragtay layidhi xanuunka dibadda in loogu qaado oo maaragtay mooyeene meesha waxba lagagama qaban karo inay lasoo caawiyo oo nin walba muslima oo wuxuu ku tari karo uu ku soo taro walaalkayga muslimkow walaasheeda muslimadday haddii ilaahay gacantaada waxgeliyay subxaanahu wa tacaala ood wax haysato walaashaada ilaahay baa kuugu naxariisan doonaa maalinka qiyaamada ilahay agtiisaaad wax weyn kaga heli doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala carshiga ilaahi tabaaraka wa tacaala baad ku harsan doontaa maalinka qiyaamada oo hooskiisa mooy hoos kale uusan jirin usoo kaalmee waxaad u heli karta sii isbitaalkeeda haddaad ka bixin karta ka bixi haddaad tale iyo tusaale aad ku yeelan karta ku yeela meeshaad joogto haddaad dabadda joogto oo warka uu ku soo gaaray inta aad saaxiibada tihiin inta iska agdhowdiin waxaad ka aruurin karta kasoo aruuri dhammaan muslimiinta naxariista leh ayaa laga codsaday inay ka soo farxiyaan bukaankan fikirka xanuunka iyo tabar la'aanta deriska la'ah waxaan muslimiinta ka codsanaynaa dadka khayrka jecel ee walaalka ah in qofkaas oo loo tabar la'yahay haddana culays kale oo kusii kordhay awalba inta laga xarbinhaya haddana culays kale kusii kordhay oo la rabo in maaragtay dibadaha loo qaado xanuunkeedana uu fidahayo oo laleeyahay in laga gaaro oo maaragtay si dhaqsaa looga wax looga qabtaa la rabaa ayaan ka hadlaynaa inaan maaragtay muslimiinta uga codsanno dadka khayrka jecel inay soo caawiyaan wixii ay ku tari karaan inay ku taraan dadka intii maqashay inta kale inay sii gaarsiiso aan kaalmo ka helno maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
qof kasta oo doonaya hooyadan dhibaataysan inuu caawiyo wuxuu kala xiriiri karaa telefoonka nambarkiisu yahay eber toddoba laba lix sagaal sagaal afar sagaal eber eber lambarkaada mar kale ku celiya waa eber toddoba laba lix sagaal sagaal afar sagaal eber eber lambarkaas ayaa kala xiriiri kartaan haddii aad doonaysaan amaba si kasood u rabtaan inaa hooyadaasi xanuunsan caawisaan
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacbiga ee dowladda soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dagaalka ka socda gobolada soomaaliya ee al-shabaab ka dhanka ah waxaana uu ku baaqay in dagaalka cid kasta ay kaalinteeda kasoo baxdo ra-iisul waa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ayaa sidoo kale ku baaqay uguna baaqay siyaasiyiinta siyaasadeynaya dagaalka looga sifeynayo al-shabaab deegaanada ay wadanka soomaaliya kaga sugan yihiin inay ka waantoobaan oo ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran inay ka qayb noqdaan xoreynta wadanka argagixisadan oo maanta khawaarijtan loo yaqaano oo banaankaas istaagay oo diin ayaan ka shaqaynaa leh aniga ma haysto uma qabo waxaan inay diin iyo dagaal ay ku jiraan waxaa weeyaan argagixiso waayo waayo diinta haddii ay tahay in la hormariyo in la dhowraariyo in lagu dhaqmo dhaqankeeda la xoojiyo hadday tahay dastuurkeena ayaa wuxuu farayaa in dhammaan shuruucda soomaaliya lagu dhaqaayo iyo howlaha lagu dhaqaayo waxaan shareecada waafaqsaneen lama soo saari karo qofkii dagaal raba meeshaas ku iman kara oo oo ilaalinayo oo marta shuruucda la ilaaliyo dagaal maskaxeed ayaa loo baahan yahay iyo dadaal maskaxeed la galo looma baahna maanta in shacbiga qori loo qaato oo nabada loo jiido xasiloonada loo jiido dhiiggiis la banaysto wax bannaan ilama aha taasi waxaa ku dhaqma ku dhaqma waa dadka oo calaamooyinka argagixisa lagu yaqaano waa saddex tabta u horeysa waxay sameynayaan dadka waxay geliyaan argagax iyo cabsi ay ku abuuraan ma tallaabada labaad ay qaadayaan waxaa markaas inay martaa indoctrination ay ku sameeyaan mabaadi'i wax qashinka ay wataan ay maskaxdooda ku geliyaan dadka kabacdin ay xukumaan argagixisa marka inta aan u jeedna hadda oo khawaarijta ay ku dhaqmayaan waa saddexdaas tan haddii la rabo in diinta la adkeeyo oo la socodsiiyo waxaa dastuurkeena uu sheegayaa in uu u hogaansamayo kuliyaat alkhamsa ama ujeedooyinka waaweyn ee shareecada oo ah diinta nafta caqliga nasalka iyo maalka ee culammada ayaa fasiraadeed igaga fiican laakiin shanta ayadana aan waxay u baahan saddex aan laga maarmin in la dhowraaro la dhowraariyo lagu dhaqmo la hormariyo saddex arrimood kale u baahan tan u horreysa waxaa waye xorriyad qofku inuu xor yahay marka haddii ummadda xorrinimo laga qaado oo marta la cadaadinayo la argagixinayo waxa ma samayn karaan taas wax la xalaalaystana ma aha xorriyada loo baahan tan labaad xigta waxaa waye waxaa loo baahay cadaalad tan saddexaadna waxaa waye wixii aad fulinayso si raxmad leh inaad ugu fuliso dadka maaha inaad argagax iyo xoog iyo qori iyo sangilis ayaan ku fulnaa aad tiraa taasi waxaa weeyaan cabsi lagaa qabso lagaa cabsanayo noqonaysaa laakiin qadarin lagu hayo ma jirto saa daraaddeed soomaaliya ogaada arrinta meesha socoto waa argagax saafi ah wax kale la jiro ma jiraan ummaddan dagaalamaysa oo marta shacbigan kacay oo gacan garab istaagay maxaa la yidhaahdaa ciidankeena dagaalamaya waa ku ammaanan yihiin soomaaliya markaan tii hore aad taqiineen ma aha way soo kacday waa buur aragtay oo indheeda waa furtay lama khiyaamayn karo hor meesha u socotana waa taqaanaa meesha ay ku gaaraysan waa taqaanaa si ay ku gaareen waa waa taqaanaa kalitalis iyo qashinkan kale waa laga soo gudbay waa diidnay iyo waxaan kale oo gardarada ah oo marta xagga diinta laga soo galay caqiidadeen dadka soo horjeeda ma ogolin kalitalis dadka soo jeeda ma ogolin gardarro ma ogolin goobta aan rabno iyo goorta aan rabno iyo goolka aan rabno inaan gaarno oo dalka aanan ku horumarinna waa gaaraynaa insha allah wax dhibaato ah ma jiraan waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan mas-uuliyadda maanta taa la socoto waxaa weyaan mas-uuliyad guud wey mid gaara ma aha waa mid oo soomaali maxamed oo dhan ay ku guuleysan karto ama ay ku guuldaraysan karto saa daraaddeed qof walba waa inuu qaybtiisa ka qaataa mas-uuliyaddaasi qaataa culammada waa inay meeshooda qaybtooda qaataan dhallinyarada haweenka dhammaan siyaasiyiinta in la iloobo wixii khilaafad dhexdooda ku jiray loo kaco labadan cadow aanu leenahay oo kan shisheeye iyo kan gudaha labadaba ma qarinayo ka shisheeyana waa jiraan yani laysu dahdaahin waa jiraa dad aan rabin soomaaliya inay hor u kacdo oo saan ay ku jirto waa jiraan oo madow iyo caddaan bale aan saa u ogaan saa daraaddeed hurdada laga kaco shacbiga waa yani lama khiyaamin karo maalin walba khiyaama khiyaam waa soo dhamaad kuwa ku riyoonaya inay meesha kursiga isku dhejiyaan iyo waxyaalo kale ku joogaan ayagan ha iska allaabaan soomaaliya waa kasoo kacday waa kasoo gudubna arrintaas sida uu madaxweynaha sheegayna waa ku ammaanan yahay hadduuba fahmay oo uuna ka shaqaynayo waa ku ammaanay waan ku garab istaagaynaa waan ugu helinaynaa insha allah intaa ka sokow ma rabo inaan hadal ku dheeraado ha la kaco ha la tooso mas-uuliyaddiis qof walba ha qaato annagoo dhan oo diyaara u nahay in nafta la horay u baahanday maanta waxay joogtaan nafta la huro siyaasiyiintana waxaan ka sheegay xildhibaan ka bilow wasiir dheh wax alla wixii siyaasad kal ku jira ama wax ku raadaan siyaasadda siyaasad tii lagu raadinayay tan ma aha tan waa tii marta mas-uuliyadda la qaadanayay siyaasad meeshii lagu raadinaya waa meel kale laakiin maanta dagaalkaa lagu jiro wax oo promotion lagu samaysanayo ma aha waa xil guud la iska rabo waajibaadka muwaadinka waxaa ka mid ah goorahan oo kale in maarata uu dhiisha xirto marta tabartiis inta ah hii iyo heel iyo hoo iyo naf huridba ayaa looga baahan yahay kulan looga hadlayay dilalka ka dhaca deegaano hoos yimaada degmada cadal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka dhacay muqdisho waa culummada waxgaradka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada cadale ayaa sheegay inaysan marnaba garabsiinaynin ogolaanaynina kuwa dilalka geysta iyaga oo sidoo kalena soo dhoweeyey dadaalada nabadda iyo wada noolaanshaha bulshooyinka deegaankaasi walaalayaal ninka noocaas oo kale ah oo dilaaga qabiilaysan ama ciise gacanku dhiilaha qabiilaysan kugu qabiil maaha nagu qabiil ma aha waxaa habboon oo fiican weliba aan leeyahay dadka deegaanka dowladda hirshabeelle dowladda federaalka iyo dhammaan aqoon-yahanada iyo nooc walba ahaasan deegaankaas dadka degan in dhinacuga soo jeestaan oo ay ninkaas ay ka shaqeeyaan sidii qo- ninka tusaale waaye qofka noocaas oo kale ah oo fitnada noocaas oo kale ah abuuraayo in laga shaqeeyo sidii loo qaban lahaa sidii loo xiri lahaa sidii loo maxkamadeyn lahaa sidii loogu ciqaabi lahaa loogu xanuujin lahaa een, dembigiisa haddii taas dhicinna oo qofku bulshada dhexdeeda uu ku noolaado uu sharaf ku yeesho micnaheeda waxa waaye meeshaas midka kalena wuxuu arkaa wax fiican nabigeenu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman oo madluuman yacni mar walba qofku eh, walaalka u gargaar hadduu gardaran yahay haddii laga gardan yahay haddii laga gardaran yahaba Eh, asxaabtu eh, ridwaanullaahi calayhim eh, su-aal bay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen yaa rasuul allah waa naqaanaa midka eh, maxaan ku idhaahdaa eh, laga gardaran yahay in loo gargaaro laakiin qofka asiga daalimka ah see loo macnaha loogu gargaarayaa markaasaa nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gacantaad ka qabanaysaa markaasaa waxaad leedahay war waxaan ka joog adduunya aakhira ku anfici maayaan beri dhawed waxaa la sheegna inaad duulaan iyo qadow gabaroo adeerwiy uu soo dilay ceeb ka weyn maa jirta waa ceeb iyo lama arkin mararka waxaan dhihi lahaay eh, ma qurux badno inay degmada cadalatuloonkos yimaadna way kusoo laalaabato colaadan marka waxaan dhihi lahaay ma qurux badno naga joojiye dhiigga walaal ee daadahaayo waxna iskamakiyo darsano burka dirimeed nabadeynta ka socoto iyo gogasha taallo oo ugu horeeyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waa soo dhawahaynaa iyo imaamkeena imaam daahir dhammaan iyo guddiga ee khiyaarta kaloola jirtaba waa soo dhaweyhaynaa ee hore u sii socda go-aana ka gaara dadku markay waxgaranin gacantaa laga qabtaa waxaa qurux badan in cadale tiirarkii ku yidhi iskool buluusiyoo kale cadale inta laga dhiso horta tiirka dad la soo taago dibiga bereyaa layidhi weyshaa quusatay waa in tiirka dad la soo taago markii dad la toogto ninka kale waa quusahaa kolley meel walbaba waxaa la yidhi dal walbaba dhallinyaradiisa aas-aasta wax walba maamul u aasta xagga dhallinyaradeena laga haystaa dhallinyaradeena intii wax baratay deegaanada aan ay kasoo aan kasoo wada jeedno waxaan u baahannahay inaan ku laabanno system walba ama aan dowla aan kula maarata kusoo laabanno ama aan dhallinyaradeenna iyo haldoorkeena aan kusoo laabanno aan dhahno walaalahaynow yaa wax tari kara maanta waa maalin ay taagan tahay inaan wax qabsanne dal walbaana dadkiisa waxba waxna qabsaday waxna isku tara xildhibaan hore oo golaha shacabka ka tirsanaa cali siciid sheekh maxamed ayaa kulankaasi soo xiray waxaana uu tilmaamay inaan marnaba la ogolaanaynin dhibaatooyinka dilalka qabaa'ilka ay ka mid yihiin ee deegaanada cadale hoos yimaada kusoo lalaabta waxa yacni waxa keenaya oo rabshada maanta mataqaanaa violensada sababayo waxaan dhihi karnaa waa laba iyo saddex laakiin bulshada inteeda badan waa dad wanaagsan waa dad ka damqaday in walaalku mataqaanaa ay qalbigooda wax isa gaarin fadhiga marka taas uu ku saabsan yahay waa fadhi khayriya runtii bulshada waxaan rabnaa inay taas ogaato sida sheekha uu ku furfurtay aayadihii qur-aanka kariimka ahayd ayaad ka fahmaysaa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka fadhii oo dhan waxaa la yidhi khayr ma laha markii laga reebay saddexdaas saddexdii marka waxaa ka mid ah haddaan maxalu shaahid ka aadno islaax bayna annaas waana midda aan raadinayn
wararka caalamka haddaan eegana maleysiya ayaa waxay laashay dacwad musuq maasuq oo malaayiin dollar oo ka dhanahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi axmed zaahid xamiidi oo lagu eedeeyey in uu khiyaanay hay-ad zaahidi ayaa waxa uu la kulmay ilaa iyo afartan iyo toddoba dacwadood oo ka dhan ah musuq maasuq iyo sidoo kale lacag dhaqid waxaa la sheegay inuu aas-aasay hay-ad samafal garsooraha maxkamadda sare dalka maleysiya golin lawrence ayaa waxa uu sheegay in waqti dheer loo baahan yahay si loo eego amaba loo eegi lahaa dacwadaha lagu soogay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya ugu dambeyntiina turkiga ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta diblomaasiyadda amaba xiriirka diblomaasiyadeed iiraan iyo sacuudiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda oo taharaan ku sugnaa sacuudiga iyo iiraan ayaa bishii maajo waxay ku heshiiyeen inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed islamarkaana ay safaaradahooda dib u furaan muddo dheer oo xurguf ay ka dhexaysa labada dal isagoo oo shiri jaraa-id ku qabtay magaalada tehraan ayaa waxa uu xuseen amiir cabdulyaan uu sheegay in iiraan ay ka shaqaynayso sidii ay u qaban lahayd shir dhaqaale oo saddex geesood ah oo ay la yeelanayso turkiga iyo sacuudi carabiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakan waa hakan fidan ayaa waxa uu booqosho ku jooga iiraan waana safarkiisa ugu horreeyay tan iyo markii uu jagadan qabtay waxa uu sheegay ee wasiirka arrimaha dibadda iiraan in tani ay muhiim u tahay saddexda waddan gaar ahaan ee xiriirka dib loo soo nooleeyey ee ka dhexeeya iiraan iyo sidoo kale sacuudiga